madaxa qaramada midoobey ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in soomaaliya ay samaynayso horumar ku aadan dhisidda dowlad shaqaynaysa balse waxa uu intaasi ku daray inay lagama maarmaan tahay in ay ka hortagto soomaaliya qalalaasaha kooxa xagjiriinta argagixisada iskudhacyada hubaysan degnaansho la-aanta siyaasadeed iyo musuq maasuqa antonio guteres ayaa hadalkaasi ku sheegay warbixin uu u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey isniintii waxaana uu intaasi ku daray in warbixintaasi ay muujinayso jilicsanaanta ku aadan guulihii la sameeyey ilaa iyo hadda iyo halista horumarka ku aadan arrintaasi kadib soddon sano oo dagaallo sakeeye weeraro argagixiso iyo abaaro dalka soomaaliya ka jiray soomaaliya ayaa waxa ay dhistay dowlad shaqaynaysa sanadkii laba kun labaiyo toban tan iyo markaa wixii ka dambeeyey waxa ay dhisaysay xasilooni balse guteres ayaa sheegay in xaaladda amniga ee dalka inay ahayd mid aan weli fadhiyin tan iyo bartamihii bishii disembar iyo horaantii bishan mey sida warbixinta lagu xusay kooxda al-shabaab ayuu sheegay antoni guteres inay tahay kooxda ugu awooda badan ee soomaaliya ee weerarada ka geysata islamar ahaantaasina bartilmaamaysanaysay xarumaha dowladda saraakiil ciidan mas-uuliyiin dowladda u shaqeeya hoteelo iyo maqaayado caana waxaana uu sheegay in bilihii maaj abril ay kordheen weerarada kooxdaasi ay ka geysato gudaha magaalada muqdisho markaas oo maalin kasta ay weeraro dhacayeen bishii maaj ayuu guteres sheegay in ay dhaceen ilaa iyo toddobaatan iyo toddoba weerar oo guud ahaanba waddanka soomaaliya ah taa oo ka dhigaysa bishii ugu weerarada badnayd ee gudaha waddanka soomaaliya tan iyo sanadkii laba kun lix iyo toban antoni guteres waxa uu sidoo kale sheegay in sidoo kale ay korodhay weerarada madaafiicda taasoo muujisay in awoodda kooxda al-shabaab ay sii korodhay islamar ahaantaasina bartilmaamadyadooda qaarkood ay noqdeen kuwo saxa isla warbixinta ayuu xogeyaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres waxa uu ku sheegay in muddadaasi sidoo kale ay korodhay howlgallada amniga lagu sugayo iyo weeraro dhowr ah oo dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaamaysanayo kooxda al-shabaab iyo meelaha ay dadku ku tababaraan antoni guteres ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in antoni guteres ayaa ka hadlay sidoo kale heerka fakhrinimo ee gudaha dalka soomaaliya waxaana uu sheegay in toddobiyo toddobaatan boqolkiiba shacabka soomaalida ay ku nool yihiin fakhrinimo aad u hooseysa oo islamar ahaantaasina maalintii ay quutaan hal dhibic iyo sagaashan sint waxaana uu sheegay intaasi ay ku badan tahay meelaha baadiyaha iyo deegaanada kale ay dadka barakacyaasha ay ku nool yihiin antoni guteres ayaa sheegay in soomaaliya sagaashan boqolkiiba dadka guryaha aysan helin adeegyada asaasiga sida waxbarashada biyaha iyo nadaafadda waxaay qaramada midoobey ku baaqday isniintii in la helo lacag gaaraysa toddoba boqol iyo toban milyan oo doolarka maraykanka si loogu caawiyo dad gaaraya ilaa iyo shan milyan oo ku dhaqan deegaanada ay abaartu ku dhufatay gudaha waddanka soomaaliya